الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشر تضباط كتابك الرياض البديعة baabu lwuduui wuxuu baab u yahay weesadiiba u baabya wuduu markii la yidhaahdo wuxuu shamlinayaa faralyaal iyo sunnayaal ayuu shamlinayaa weese qaadadkii iyo weesaysigii baa laga hadlayaa alfuruudu faralyaalka allatii faralyaalkaasoo laa yasixu lwuduuu wuduuga uusan asaxaynin ilaa bihaa iyada in lala yimaado mooyaane sittatun lix weeyaan faralyaal waxaa jira haddaan lala imaan wuduuga ama weesadu aysan asaxaynin waa lix alawelkan ugu horeeya anniyatu niyadii weeyaan marka lixdan afar ka mida qur-aanka caddeeyey faralyaalkan mid ka midana sunnadaa lagu caddeeyey oo waaba niyada hadda aan marayno mid ka midana waa tartiibta oo sunnadii iyo qur-aankiiba waa laga helay alawelkan ugu horeeya anniyatu niyo weeye inama alacmaalu binniyaati baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa waxay lagu fasiray inama alacmaalu inamaa sixatu acmaali اlcibaadi addoommada acmaashooda asixideedu waa niyada wixii niyada loo shardiya macnaha waa biniyaati wayajibu waxaa waajiba an takuuna inay niyadaasi ahaato maqruunatan mid lala xiriiriyey biawali juz-in juz kan u horeeya xubinkan u horeeya juskaasoo yaqsiluhu uu dhaqayo qofka weesaysanaya oo min alwejhi juskaasoo min alwejhi ka ahaaday ama min alwejhi ku bayaansan meesha u horeysa oo biyaha uu taabsiiyo oo wejiga ah markaas waa inuu niyeysto dhinacuu doono biyaha kaga keeno kor in looga keeno waa sunnanimo oo wejiga kor looga keeno biyaha ha ahaatee meesha uu ka bilaabayo oo wejiga ah meeshaas markuu mayrayo waa in niyadii lala saaxiibiyo wayanwi wuu niyeysanahayaa almutawadiu qofka weesaysanaya niyaa la rabaayo muxuu niyeysanayaa wuxuu niyeysanayaa rafca alxadad xadad inuu iska koryeelayo ama iska kor qaadayo aw amase wuxuu niyeysanayaa farda alwuduu'i niyat farda alwuduu aw amase aw ilwuduu'i niyat alwuduu'i farda alwuduu'i ama alwuduu buu niyeysanaya ayb oo fardidaa inta iska badaayabu wuduu'un buu niyeysanaya aw naxwa daalika waxaasiyo wixii la mida ayuu niyeysanaya kitaab qur-aanoo taabasho u baahan inuu maaragtay taabashadiisa banaysanayo inuu u weesayso niyeyso dawaafkiio u baahan weeseqab inuu niyeysto banaysashadiisa salaadiio in la weese qabo loogama maarmaana inuu u niyeyso iyo wixii la mida salaadda marka waa loo sii weesaysan karaa waqtigeedu aan soo gelin wuu sii weesaysan karaa wathaani midka labaadna qaslulwajhi wejiga mayrigiisa wey wejiga oo la dhaqo wey min manaabiti shacri ra-si laga bilaabo madaxa timihiisa makaanu dhalashadooda ilaa muntaha daqni lafgareedka makaanu intihadiisa meesha lafgareedka ay ku dhammaato laga gaarayo wejigu dherar iyo ballar buu leeyahy dherar duul baa la dhahaa iyo cardi oo ballar ah mida meesha timuhu ka soo baxaan dherarka marka laga hadlayo waduuluhu soo qadaro dherarkiisu min manaabiti shacri raasi madaxa timihiisa dhalash- makaanu dhalashadooda meesha ka dhashaan ilaa muntahaa muntaha daqan waa lafgareedka meesha ku dhammaato wa min watadi ixda اludunayni ilaa watadi اlukhraa tanna waa cardig waa ballarki wa carduhu iskaba soo qadaro ballarka wejigu ilaa markaa weesaysanaysa xubinka wejiga la yidhaahdo waa inaad taqaanin waa imis xaggii dherarka waa laguu sheegay xaggii ballarkaa laguu sheegaya wa min watadi ixda aludunayni labada dhagood middood tiirkeeda laga bilaabo meesha carjawda dhegta halkaa laga bilaabo ilaa watadi lukhraa midda kale tiirkeeda laga gaarayo labada dhagoodtay doontaba ha ha ahaato midig haddaa ka bilowda ilaa dhegta kaleo bidix bidix haddaa ka bilowdana meeshaa taagga dhegtaa ilaa taagga kale ee midig waa intaas shay kasta waxaa la yidhaahdaa duulka dherarka iyo ballarka dee waxaa tiro badan duulka iyo dherarka waa tiro badan oo dheer wejiga markii laga reebo sidaa markaa u xisaabisid iyo sidaa markii loo xisaabiyo cardigaan baaba dheeraad wata oo badan wayajibu waxaa waajiba qaslu shacri timihii mayrigoodii timihii annaabiti dhashay fil wejhi wejiga dhexdiisa ka dhashay timaha wejiga dhexdooda ku yaal in la mayro waa waajib daahiran iyo baadinanba in la dhaqo kor iyo hoosba ilaa wejiga labaatan nooc oo timaha magacyo kale leh baa ka ay ka yimaada timayow badan baa wejiga gudihiisa ka dhasha baalashiibay ku yaalaano baalasha korkooday ku yaalaano garkii baa jiro hareedyadii baa jiro faruurdhuugtii baa jidho ba- tima noocyadaasa oo bushanta kore dusheedii kuwaabaa jiro waxaasoo dhan baa jira timayowgaas dhammaan waa in la dhaqo kor iyo hoos ilaa lixyata garka mooyaane alkhasiirata ee weyn garka weyn galka mooyaane garka ballaarano weyn mooyaane oo fa yakfi waxaa kaafiya qaslu daahirihaa garkaa weyn korkiisa mayrigiisa faqad oo keliya garku hadduu weyn yahay inta kore keliya ku filan in la mayro waajib maaha gudaha in loo galo laakiin garka weyn iyo garka yar maxaa lagu kala garanayaa waxaa lagu kala garanayaa garka weyn waa garka qofka markii lala hadlayo oo la hortaagan yahay timihiisa dhexdooda aan jirkiisa ka muuqan maqaarkii dhexda timaha kama muuqmuuqdo waa gar weyn kor keliyaa laga mayrayaa haddii laakiin uu ka dhexdhex muuqdaan maqaarkii iyo jirkii waa gar yar waa la wada mayrayaa kor iyo hoosba waay wasunnatu sida sunnaha ah takhliilu baadinihaa garka baadinkiisana in la takhliiliyo takhliil waa maxay in faraha la gelgeliyo baadinka gudaha kii weynaayo korka laga dhaqay waajibku waa intaa korka dhaqa keliya maxaa sunno ah dhexdana in gacanta la gelgeliyo takhliil baa la yihahdaa faraha in la dhexdhex geliyo ayaa haboon waa takhliilu baadinihaa baa la yihahdaa baaطinkii gudaha hoose ahaana in la takhliiliyo wey waa garkii badnaa wey waa nin garkiis waay qof kale garkii hadday tahay iyado in la wada dhaqo wey ama garku ha weynaado ama ha yaraadee wayajibu waxaa waajiba aydan noqoshee mar kale qaslu silcati buradii in la mayro annaabitati dhalatay fil weji wejiga dhexdiisa haddii qof bura ka soo baxdo oo meeshu wejiga tahay buradaa waa in la mayro wain daalat haba dheeraato jidda dhab ahaan buro dheer oo weyn ba ha noqoto haddii rabto waa in la mayro buradaas haba weynaato haba dheeraato waa in la mayro macnaha weeyaan wathaaliu midka saddexaadna qaslulyadayni labada gacnood oo la mayro weeye maca almirfiqayni labadaas xulna lala qabo labada gacnood in la mayro meeshaas kafka laga bilaabo iyo maca farihiis ilaa dhudhumada waa in la dhaqo maca almirfiqayn ayaa la dhaqayaa mirfaq miinkaa la hoos dhigayaa faadana waa la kor dhigaya sida cagsigeed wayajibu waxaa waajiba oo kale gaslu shacri timaha mayrigooda annaabiti dhashay calayhimaa labada gacnood dushooda wax allaale wixii gacnaha dad baa timo badan ku leh ummadaha iyo adduunka iyo dowladuhu iyo bulshooyinku waa kala duwan yihiin timaha labada gacnood saaran waxaa habboon waxaa waajiba habboon maaha waxaa waajiba in la mayro ayaa waajiba daahiran iyo wabaatinanba wain kahura haba bato wadaala haba dheeraado timo macnahaba tiradii ka batay ha noqdo hadduu rabo timo dhaadheerba haddii doonaa ha noqdee in la mayro wey waa waajib wakaslu silcatihimaa labadaa gacnood buradoodina waa in la dhaqaa waajiba waa in daalad haba dheeraato buro dheer haddii gacnaha kaga yaalaan iyana waa la mayraya waraabicu midka afraadina masxu juz-in juz masixidiis weey oo min jildi ra'si madaxa maqaarkiisa ah madaxa maqaarkiisa meel ka mid ah in la masxo aw min ashacri ama timihii ka mid a annaabiti dhashay fiihi ra'siga ama madaxa dhexdiisa timaha madaxa ka soo dhashay ama maqaarka madaxa qeyb ka mid a waa in la masxo waa inta waajibku ku dhacayo wada masxu waa sunni inta lagama maarmaankaaba hadda lagu baraya walow ras shacra tin tin barkeed ama madaxeedba allah ka dhig waaxidatin ee keliya xabad tina hadduu biyihii gaarsiiyo madhabka imaamu shaafici ku filan oo tintaasi xaddii ra'sigana ay ku jira waaba tanoo bishardi allaa yamsaxa waa inuusan masixin cala dawiili kii dheeraa tin dheer alkhaariji ka baxay can xaddi ra'si madaxa xaddiis tin iska dheeraato madaxa xaddiisa ka baxda hadday tahay kuma filna ee tinta meesha la masaxayo waa madaxa xaddiisa waa inay ku jirto waxaa laga hadlayaa wixii haddii aadan la imaan aan weysadi waxba ka jirin ee sida fiican saddex saddexdii iyo madaxii oo dhan oo la masaxo iyo waa sunnay kuuta madhabka imaamu shaafici oo famsaxuu biru-uusikum aayaddaas madaxyadiina masaxa baaba-daas imaamu shaafici wuxuu leeyahay ba-du waa tabciidiya ba-dii tabciidiyada ahayd ee bacdiyada keenaysa weeye biru-uusikum bibacdi ru-uusikum madaxa qeybu ka mid wey oo meesha imaamu axmed ama aimada kale ee qaarkood culimmada ay leeyihiin bada ilsaaqyaha laga dhigo waa kulligiis hala maso halkaasi ka imaanaysa arrintu waraabicu waa madaxaas oo la masxo wey tintaasna waa inay gudaha madaxa ku jidho walkhaamisu dha marka kan shanaad qaslu rijlayni labada lugood mayrigooda weeye maca alkacbayni labada canqowna lala qabo min kulli rijlin lug dhammaanteed lug kasta waa in la mayro ilaa canqowyada waa inta lagama maarmaanka canqow ee kor inaa u qaadid waa sunnihii wa shacru rijlayni labada lugood timaha timahoodu timaha ku yaal wa silcatuhumaa labada lugood buradooda ka shacri lyadayni labada gacnood timihoodii oo kale wey labada gacnood timahooda soo lama mayrayn iyo burada ku taal labada lugoodna timahooda iyo burada ku taalla waa laga maarmaan waa waajib in la mayro waay waa lagama maarmaan wayajibu waxaa waajiba taxriiku lkhaatami fargashiga dhaqdhaqaajintiisa adayiq ciriiriga ah fargashi ciriiriga qof qabaa fartiibuu saa ugu naban yahay dee biyihii xaggee maraya waa in saa loo dhaqdhaqaajiyo hadduusan iska bixinay si biyihii hoostiisa u galaan wixii kaloo gacanta ugu xiran waa la mid saacad iyo wixii la mid hadday saa yihiin yana waa la mid meeshaan waxaa la rabaa inay biyihii gaaraan saasaa laga maarmaan ah hadduu halow halow iska yahay adayiqi ciriiriyaa lagu yiri fargasha ciriiri hadduu iska waasac yahay oo saacad iska socsoconayso waasaca tahay biyihii waa gaarayaan wa takhliilu asaabici asaabici lyadayni labada gacnood farahooda in la takhliiliyo faraha la dhexdhex gasho baa waajib ah iyo warijlayni labada lugood farahooda farahaas takhliilintooda takhliil waa maxay in faraha la dhexdhex geliyo waase goorma waajibkaasi markuu imaanayo in kaana almaau biyuhu hadday yihiin laa yasilu midaan gaarayn ilayhi xaggiisa Mhm. haddaan biyuhu gaarayn farahaas ilaa bidaalika takhliilintaas mooyaane in faraha hoos gacanta laga gelgeliyo ama kuwa gacnaha laisdhex gesho ama kuwa lugaha haddaysan si kale ku gaarayn waa waajib in la takhliiliyo hadday gaarayaanna waa iska sunni waa sunni waaye takhliilkaasi dee waa laga maarmaan markaas haddii laga maarmaan uu noqdo waa markaan biyuhu gaarayn fara isku tolan dad baa jira faruhu isku tolmaan isku dhegan yihiin labo ama ay haystaan kuwaas maxaa laga sameynayaa oo xaalkoodu noqonaya see loola tacaamulaya waa xaaraan in la dhaho ha la kala jeexo biyuhu ha gaareene qof faratol ahoo farihiisu isku tolan yihiin ama isku dhegan yihiin lama taabanayo waa cadaab iyo dhaawicid iyo xanuujin lama ogolo waaye saasaa loo maamulaya wasaadisu midka lixaad tartiibu lacdaa'i xubnaha oo la kala tartiibiyo weeye bian yuqadima alwajha waxaa arrinkaa lagu suureynayaa wejiga yaa inuu hormariyo calalyadeyni labada gacnood ka hormariyo walyadeyni labada lugood labada gacnoodna waa inuu ka hormariyo cala ra'si madaxa war ra'sa madaxana waa inuu ka hormariyo cala rijlayni labada lugood sunnuhu waa maxay may sunno maahay waxaan uga jeedaa tartiibku waa maxay tartiib baan ujeedaa tartiibku waxa weeye xubin horreyn jiray inaan la dibdhigin oo see ah waa in la hormariyo wejiga yaa laga hormarin oo ku xigi jiray wejiga labada gacnood wejiga ha la hormarsho gacnuhu ha dambeeya gacnahana ha la hormarsho masaxa madaxa ha laga hormarsho ilaa gacnaha markii la dhaqo madaxa ku xigi jiray midba kii ka horeeya ha laga hormarsho masaxana ha la hormarsho lugaha dhaqidooda ha laga hormarsho saa weeye nidaamku ayib lagama maarmaan weeye tartiibkaasi wayajibu waxaa waajiba fi lwuduui weesada dhexdeeda isaalatu lawsaakhi wasakhiyaalka in la zuuliyo allatii wasakhyaalkaasoo tamnacu mancinaysa usuulalmaa-i biyuhu inay gaaraan ila alacdaa'i xubnaha wixii wasakha oo xubnaha loo weeseynaya saaran waa in meesha laga zuuliyo wasakhdaasoo diidaysa inay biyuhu gaaraan jirka iyo xubnaha wasakdaas waa in la zuuliyo qofkii halkan xanjaa kaga dhegan ama wejiga ama gacnaha ama lugaha shamac baa kaga dhegan wasak kalaa kaga dhegan biyihii meeshai gaari mayaan daamur baa kaga dhegan xini baa kaga dhegan geedaa kaga dhegan waxaas waa in meesha laga qaado say biyuhu u gaaraan ilaa in kaana inuu ahaado mooye fii isaalatiha suulinteeda waxaan in meesha laga qaado shiddatu mashaqatin dhibaato darnaanteed dhibaato daran haddii meesha laga qaadayo shayga sharootada iyo daamurka waxa ku dhegan mashaqo iyo dhibaato inay ka imaanayso mooyaane mashaqo iyo dhibaato hadday ka imaanayso la dhibaatayn mayo qofka wasakdii baaba iskoraan kodhay oo qofkii xubin ka mid oo kale ay noqotay boorkii iyo wasakdii iyo wixii say ugu dheganaayeen cad ka mid oo kale jirkiisay kaloo noqoto ku dhegan waaye aan laga sooci karin ilaa markaa mooyaane wa miluhaa waxaa la mid ah la toodkeed ah la toodkeed ah la midkeed ah alawsaakhu wasakooyinka wasakyada alatii taasoo taxta alalfaari cidiyaha hoostooda ku jidha cidiyaha lugaha ama kuwa gacnaha wasakda hoostooda cidida ku jidha waa la mid waa in meesha laga saaro ee diidaya biyihii inay meesha gaaraan weysada asixi mayso iska weysayso waligii wax kama asixin waxaasaa wasaqdaasaa kaga jidha cidiyihii iyo wixii la mida wasaqdaa meesha waa in laga dhameeyo walaa yakfi kaafi ma aha masxul acdaa'i xubnaha masixidooda almaqsuulati la mayray almaqsuulati ee la mayro dheh alacdaa almaqsuula waa maxay xubnaha la dhaqo in la masaxo masaxaas kaafi maaha muxuu yihi wejiga waa la mayraa gacnaha waa la mayraa lugaha waa la mayraa haddii la- mayrigii laga daayo masax laga dhigo gacan qoyqiyo in layska marsho sidii saliidii oo kale ma noqonayso biyo aan ka su- shamaya la rabaa ka shumaya wax waaxidiyeysi ahoo aan biyihii meesha ka dhaqaaqayn oo marayn oo een, qoyqooyin keliya ah ee gacan qoyo in la marmarinayo mada waa mada wasaqdaas waa in la suuliyo walaa yakfii kaafi maaha masxu lacdaa'i lmaqsuula bal iskaba dhaaf laabudda waxaa laga maarmaana min sayalaani ilmaa'i biyaha dareeridooda calayhaa xubnaha dusheeda ka dareera biyuhu waa inay dareeraan xubnaha dushooda soconayaan wejiga markii la dhaqayo ka socdaan gacnihii ka socdaan lugihii ka socdaan sayalaan facalaan sayalaan saasaa loo akriya min sayalaani maa'i wey calayhaa dusheeda taas baa lagama maarmaan ah ayib haddou laakiin biyo gacanta darayo dee maxaa ka dareeraya gacantii dhammayd buu weysadii saa gacanta badda u daray ama webiga waxba ka dare biyo si lagu dhaqayo oo kale maaha dareeri mayaan gacantii baa soo baxay soqoyen keliya soo maha dhib ma leh waaye waidaa taraka markuu ka tago lumcatan way idiin qoran bar ama gaashi hal bar oo sagiiratan yar oo min cudwin xubin xaggii ka ahaatay walow sahwan halmaanba ha uga tagay meel cidi la-eg ama ka yar baa qallalan wejiga ma gaarsiin ama gacnaha ama lugaha waa arrin laga yaabo inay badan tahay ama dhacdo oo khatar ah walow sahwan hadda hadduu doono halmaan ha uga tagay lam yasixal wuduu weysadu ma asixin weysada haddaysan asixinna salaadna ma asixin dadka lugaha iyo meelahaas kule laalaabka iyo een, ee, waxaa la yidhaahdo cirbaha maaragtay dildilaaca iyo waxaasoo dhan waa in si fiican biyaha ay u gaarsiiyaan xataa yaqsilahaa ilaa uu ka mayraya meeshii uu ka tegey oo yuciida uu soo celinayo qasilal acdaai xubnihii dhaqidoodii allatii xubnahaasoo bacdaha ka dambeeyey fiiri qofkaani meel hal baroo ka tegay gaashi yara weysadii ma asaxayso ilaa uu meeshii soo dhaqo meesha hadduu dhaqana wixii ka dambeeyana ha soo dhaqo halkaa meelaan ka tago iyadii baan biyo marshayn laga yeeli mayo wixii ka dambeyn jirana so- soo raaci u fiirso gacantii buu ka tegay bar yara hadda barti yarta ahayd iyo meeshii ha soo dhaqo maxaa ku xiga gacanta madaxii ha maso lugihii ha soo dhaqo awalna wuu dhaqo wixii ka dambeeyey waa la soo celinayaa meeshaan ay qallalan oo biyaha ku shub maaha horey u soco intii ka dambeysay waa in la soo celiyo wuxuu yidhi lam yasixa alwuduءu xataa yaqsilaha aw yuciida u soo celinaya qasla alcadaa'i alatii bacdaha ka dambeysay xubinkaas meeshu qalalnayd wixii ka dambeeyey waa la dhaqayaa iyadana wa sunanu lwuduu'i weesada sunnayaasheedu kahiiratun waa mid tiro badan minhaa waxaana ka mid a istiqbaaluqiblati qiblada qaabilideeda fiihi fi lwuduu'i kala weesaysanaya qiblada loo jeeso ducada in la aqbalo bay rajabadeedu macnaha baabadan marka qiblada loo jeedo watasmiyatu tasmiye iyo magacaabid waa maxay tasmiya bisinkoo lala yimaado maqruunatan xaalay tahay tasmiyadu mid lala xiriiriyey biawalihi wuduuga bilowgiisa hore bismi illaahi inuu yihahdo ama bismi illahi raxmaan raxiim marka koowaadoo weesadaba uu bilaabayo faraldhaqa uu bilaabayo niyadiisii iyo afkiisii baa ishelay tasmiyadaasna waa muhiim taa markuu la yimaado waqaslulkafayni labada calacalood labada kaf inuu mayro falxalkii wey iyana waa sunne ilaal kuucayni laga gaarayo labada kuuc kafka meeshu ka kala baxo wey uma almadmadatu luqluqashadii baa ku xigto sunnaha uma alistinshaaqu sandaarsi biyaa sanka lagu jeedo fiif la iska soo dhaho istinshaaq baa la dhaha baa ku xiga wa masxu ra'si madaxa masixidiisu maya wa masxulmasxi baa ku xiga kullihi madaxo dhan awal maxaan soo qaadan madaxa in yaroo ka mid a hadii la masxo ama maqaarkiisa ama waloba haltin allah ka dhigay waa inay ku filantay amaa hadda madaxoo dhan in la masxaa sunno ah madaxoo dhan in la masxo ayaa sunno ah ayb uma masxul udunayni labada dhegood in la masxaa iyana sunno ah macan wada jir labada dhegood midba marmaa waa macan ظaahiran wa baadinan kori hoosba bimaa-in jadiidin biyo cusubna lagu maso qoyaan meel kale hauga soo qaada wa taqdiimu lyamiini midigta horumarinteeda sunnaha cala ashimaali bidixda laga hormariyo day labada gacnood oo iska hal xubin bay ka dhigan yihiin laakiin maxaa sunnaa in la hormarsho midigta warijlayni labada lugoodna sidoo kale midigteeda in la hormariyo sidaa cagsigeedu bidixda la hormariyaana waaba karaahiyo meelo waxaa jira midig iyo bidixan la kala hormarinoo markaa falaxalanaysa midig iyo bidix ma kala leh labadan dhaman marka la mayrayo labada dhegood iyagu waa iska sidoodaas wey saasaa loo maamulayaa marka wa tadhiiru kuli cudwin xubin kasta dahiridiisa alaaa maraatin saddex jeer oo mutawaaliyatin xidhiidha waa sunaa meeshiiba saddex jeer in la mayro ayaa fiican gacanta lagu jiidjiido adkaarta lala yimaado sida bisinka iyo saas baa la rabaa marmar waxaa jira saddex jeer meesha in la mayro xaaraan qofka ka noqonayso waktigii baa baxaya doo saddex saddex jeer mayro salaaddii baa aqale ka noqonaysa markaa saddex saddex jeer ma dhaqi karo qof baa wuxuu ka baqay jamaacadu inay dhaafto haddaw si kaamila u weeseysto isaguna iska daya jamacada wax ka tukado wlmuwaalaatu baa sunaa iyaduna xiriirin ligayri daa'imi lxadai xadadkiisu kuu daa'imka yahay geyrkiisa qofkaan xadadkiisu joogto ahayn inuu xiriiriyo waa usun wasada israaci intaa qaar dhaqda haddaad magaalada inta kale kusoo dhaqdo ade haddaysan kaa burin waaba kuu bannaan tahay laakiin in la israaciyaa fiican ilaa qofkaas mooyaane daaim xadi ayib waa mase waa ku cadaygu falaysa min asunani sunayaasha ka mid maaha alkhaasati ee gaarka ku ah bilwuduui weesada cadaygu sunnaha sunno gaar ku ah weesada keliya maaha cadaygu sunno khaas ku ah marka la weesaysanayo keliya ma aha bale huwa cadaygu ama siwaagu waa sunnatun fii kulli xaalin markas markasta qofku hadduu daahir yahay haddousan ahayn hadduu junu yahay hadday xaaido tahay hadduu sooman yahay hadduu afuran yahay hadduu hameen joogo hadduu maalin joogo gelin hore iyo gelin dambe waa isku mid ilaa fi sawmi soonka mooyaane ayib ilaa fi sawm cadaygii baa laga hadlaya fayugrahu markaa waa la kaaday soonka min azawaali laga suulo cirka kale bartankiisa qoraxda markay marayso ila lquruubi dhacid laga gaarayo oo afkiisa waxaa la rabaa luunkaas inuusan ka bi'in ila sawm ilaa fi sawmi fayugrahu min azawaali geeska suulka ilى اlqurub baa la yidhaha wayata-akadu wuu sii adeyg badanayaa istixbaabuhu adayga sunanimadiisu iyo la jeclaanshihiisu cinda alwuduui marka la weyseysanayo cadayga marka la weyseysanayo aad baa loo sii adkeeyey waa muhiim wa maxaluhu cadayga maxalkiisu fiihi weysada dhexdeeda marka la joogo fiihi fi lwudui wey qabla almadmadati wey luqluqashada ka hor intaan luqluqan cadayo wayata-akadu aydan misna waa sii adeeg badan yahay cinda taqayuri lfami afku markuu doorsooma agteeda qofka afkiisu isbedel ku dhaco walintibaahi baraarugid minanowmi hurdo markii laga soo baraarugana waa lam wa iraadati salaati salaad doonideed qof baa rabayso inuu tukado cadayg hala soo baxo afkasa hawn marmari iyo wa qiraa'ati lqur'aani cinda iraadati qiraa'ati lqur'aani qur-aan akrintiis doonideeda agteeda iyo walcilmi cilmi akrintiis doonideeda agteeda xadiidkuna hadda waa ka sii duwan yahay xadiidka la akrinayo wa taxsulu way xasilaysaa asunatu sunnadu sunnadii cadayashadu waxay ku xasilaysaa fiihi cadayga dhexdiisa bikulli daahirin shay kastoo daahira khashinin kakan oo angegan faraha mar lagu cadayn karaa laakiin farahu waxaysan ku jirin dee faruhu bikulli daahirin oo khashinin adag baan laga wada helay ilaa haddaysan ahayn qofka farti la xiriirsanayd haddaysan ku cadayanayn wuxuu yidhi bikulli daahirin oo khashininka kan oo yuzuulu zuulinaya sufratal asnaani ilkaha al asnaan baa la dhaha ilkaha sufradooda boroborooga ilkaha qabsanaya maaragta boorboorka ah taas wax ka zuulinaya caday adag baa la rabaa wey wax jircsan oo lama rabo sufra jaalanimada ilkaha wuxuu yidhi walow khirqa karin ba allaha ka dhig bikulli daahirin khashinin yuziilu sufrat alasnaan walow khirqatan jaan yaroo maraab hadduu xataa afkasaa ku dhohdho waa u noqonaysa wa afdaluhu cadayga kan ugu fadliga badan alcaraaku cadayga wey geed cadayga ah alyaabisu engegan almabluulu lagu qooyey bilmaa-i biyana lagu qooyey caday qallalan aan la keeno biyaa la dhex gelinaya marka bikulli daahirin khashini ciddii ilaahay usoo diro inay adigu waa tanaa wataxsulu sunnatu fiihi bikulli daahirin khashinin yuziilu zuulin iyo sufrat walow khirqa waafdaluhuna alaraaku alyaabisu almabaluulu la qooyey bilmaay cadaga midka jilicsan oo iska xabo xooga lagu arag xabo ilkihii kama qaadayo midabkii fuulay marka waxaaba caday ugu fiican bu yidhi caday qalalan dadku mid qoyan bay rabaan hadda sooma mid qalalan adag macnaha oo adigu aqoysato biyaa lagu dhex rida cadaygiina kaasa ugu haboon sidaas baana qofki u cadaynaya ducadii buu akhrisanahaya darsiganu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab